magaalada muqdisho ayaa laga soo bilaabo xalay wakhtigii afurka ilaa tobankii fiidnimo waxaa hareeyey dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwo kale oo taabacsan mucaaradka dowladda kuwaasoo kasoo horjeeda muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda soomaaliya goobaha dagaaladu ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah xaafadda taleex ee degmada hodan ilaa isgoyska kilomitir for halkaasoy isaga horyimaadeen ciidamo daacad u ah hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo kuwa dowladda soomaaliya waxaana dagaalkan oo ahaa kii ugu xooganaa ay dhinacyadu isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana xaafadihii lagu dagaalamay ka go-ay korontada kadib markii rasaastu ay jartay xargihii leyrka qaybinayay hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa bartiisa facebooka kusoo qoray inay weerar kusoo qaadeen ciidamada dowladda soomaaliya isaguna uu iska difaacay waxaana intaasi uu ku daray in wixii cawaaqib xumo ah oo ka yimaada dagaalada ay mas-uuliyadeedu dowladda qaadan doonto goobaha kale ee lagu dagaalamay fiidnimadii xalay ayaa waxaa ka mid ah inta u dhexaysa isgoosyada dabka ilaa sayidka ee magaalada muqdisho kuwaasoo ku yaala wadada muhiimka ee maka almukarama lagana ilaaliyo xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya goobjoogayaal ku sugan halkaasi oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay inuu xirmay guud ahaanba ganacsigii ku teedsanaa waddada maka almukarama islamarkaana dadku ay isugu jiraan kuwo ay u suuro gashay inay ka qaxaan goobta ay dirirtu ka dhacday iyo kuwo kale oo weli halkaasi ku go-doonsan waxaase dhibaatada ugu ba-ani ay gaartay barakacayaashii deganaa taalada sayidka hoosteeda gaar ahaan beerta daraawiishta kuwaasoo intooda badan u firdhaday xaafadaha kale ee magaalada muqdisho si ay rasaasta uga gabbadaan sidoo kale tiro hoobiyeyaalaha ayaa ku dhacay agagaarka madaxtooyada soomaaliya sida ay inoo sheegeen ilawareedyo lagu kalsoon yahay hase ahaatee lama xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay hoobiyeyaashaasi iyo waxyeelada kale ee ay geysteen dagaaladii ka dhacay magaalada sababa la xiriira wakhtiga oo habeena iyo dhaqdhaqaaqa oo kooban waxaana jira in ciidamada booliska soomaaliya ay iyaguna xireen isgoosyada muhiimka ee magaalada muqdisho wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya xasan xundubey oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa beeniyey hadal uu shalay twitter-ka ku soo qoray madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo ku aadanaa in ciidamada dowladdu ay weerareen hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud tan iyo xilka marka uu wareejiyey laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal ah in la weeraro ayadoo ciidankii madaxtooyada qaranku waardiinayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay usoo noqdaan runta biyo kaba dhibcaanka ah aadan cabdulla cismaan allah u naxariisto kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii xukunka ka degey laba kun iyo toddobadiina waa dhinta allah u naxariisto afartan sano ayuu beertiisa jannaale si nabada u joogay waxaan u malaynaha inuu aadan caddi yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore ku daysan karo inuu yahay ila taaniga wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in dagaalada muqdisho ka dhacay ay soo abaabuleen dad uu ku tilmaamay kuwo aan u naxayn dadkooda iyo dalkooda ugu dambeyntii safiirka midooda yurub ee soomaaliya nicholas berlenga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku sheegay inay ka walwalsan yihiin waxa ka socda gudaha magaalada muqdisho taasoo ku tilmaamay inay tahay mid aan la aqbali doonin kuwa ka dambeeyana lala xisaabtami doono iyadoo walaac kaas la mid ahina ay muujisay safaaradda u k ee soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho